mashquul xawli ah ayaa ka jira goobaha lagu tolo dharka ama lagu dabaalo taa oo loogu diyaargaroobayo munaasabada ciidulfidriga iyadoo sanadkan bulshada ku nool caasimada hirshabelle ee jowhar ay la qabsadeen in dharka ciidda ay ku tooshtaan dawaarka halka qaarka kalena carwooyinka ay ka iibsadaan qaar kamid a dadka xirfadda u leh dawaarka ee ka shaqaysta tolista dharka ayaa ka hadlay habka ay u toolaan dharka ciidda iyo mashquulka maalmaha farxadda waxa ayna inta badan bidhaamiyeen in ay kala duwan tahay shaqada maalmaha caadiga ah iyo kuwa ciidda
maalmaha ciidda iyo maalmahan kale way kala duwan yihiin oo yacni maalmaha ciidda shaqada aad ayay u badan tahay habeen iyo maalin ayaan shaqaynaa hadda xalay saa u bilaabna ilaa iyo hadda waan shaqaynoynaa keliya waxaan fursad haysanaa kasta aan salaada aadayno habeenka salaada subax markaa soo dugano kadib ayaan shaqa soo tagnaa shaqada soo tagnaa ilaa iyo maqribka waan shaqaynaa maqribka ayaan kasii bixinaa shaqada marka aaday u badan tahay maalmaha ciidda maasha allah noocyo badan aan tolnaa design waan tolnaa waxa noola keesta ayaan tolnaa anaga yani noocii noola keesto oo sabir ahaan noola keesto noocaa noola tol haddii noo dhaho yani waa tolnaa noocyo badan aan tolnana way jirnaa faashionadan hadda suran waa faashionada hadda ciidan lagu ciidoyo aan hadda toloyno marka kuwa kalena way jiraan design waa tolnaa oo yani qofka markii inoo keesto dharka noocan ayaa rabnaa noocan inoo tol dalabkaasaa wadanaa yani dalabkaasna anaga waa u samaynaa waxa ayaga doonaan ayaan anaga u samaynaa macaamiishana sidaasaan ku qancina shaqada wallaahi maasha allah maalmaha ciidda si fiicana loogu diyaargaroobay ciidda waa dadku way soo dhaweynaya maasha allah waxaa loo diyaargaroobay maadaama maalinta ciidda halbiri ay ka harsan tahay maasha allah waa shaqada zaa'id oo kala socotaa faashoonada dadka dharka ciidda waa loo talaya maasha allah maalmahan maasha allah shaqada zaa'id oo kala socotaa arqaanka faashoonada dadka dharka ciidda maadaama dadka yani dhar loo keenay oo gabdhihii wiilashii dhar qaali loo keenay ee macnaha la bixi karin annagana waxaan ka caawinanaa inaa u talan dharkii bacweyneyaalka iyo baatiyaalka inaa faashoonada dadka qaaliga laga siinayo lacag ka duwan si kastaba ahaatee guud ahaan suuqyada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga ciidul fadriga gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka iyo goobaha dharka lagu dabaaro ama lagu talo iyadoo sidoo kalena goobaha macmacaanka iyo goobaha kale ee u diyaargarowga maalinta ciidda ee caruurta ay ku ciyaaraan ayaa aada looga dareemaya suuqyada magaalada jowhar iyo goobaha loogu talagalay marka la gaaro maalinta ciidda in caruurtu ay ku damaashaadaan